فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhagaysan doontaan ciidamada dowladda federaalk oo dad rayid ah ku dhaawacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho kuwaas oo ka bannaanbaxayay dhulboob ka socda halkaasi kulan wadatashi ah oo dhex maray beesha jareerweyne iyo wilaayada jubbada dhexe maxaa kulankaasi looga hadlay barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan muslimiin badan oo isugu soo baxay dalka koonfur afrika kuwaasi oo si dareen leh kaga hadlay xasuuqa ka socda falastiin shariif sheekh axmed oo soo noqday madaxweynaha dowladda federaalka oo dhaliil xooggan u jeediyey dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud qayb ka mid ah shir jaraa'id uu muqdisho ku qabtay shariif ayaad dhagaysan doontaan baarlamaanka federaalka oo maanta mar kale yeeshay kulan uu buuq hareeyey bastooladana la iskula soo baxay faahfaahin ku aadan kulankaas ayaad dhagaysan doontaan qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka ayaan idin haynaa waa markaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
waa laba iyo labaatanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna toddobiyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka ciidamada dowladda federaalk ayaa dad rayid ah ku dhaawacay ceelasha biyaha kuwaas oo ka banaanbaxaya dhulboob ka socda deegaankaasi dad aada u caraysan ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka ceelasha biyaha iyagoo xiray isku socodka gaadiidka waxaana wadooyinka ay ku gubeen taayaro iyagoo aad ugu qaylinayay halkuu dhigyo ka dhan ah dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ayaa rasaas ku furay dadka waxaana la sheegayaa in tiro dad ah ay dhaawacmeen xaaladda ceelasha biyaha ayaa maanta aada u qasnayd dadka ceelasha ku nool ayaa ka bannaan baxaya guryahooda oo lagu soo kalahay iyagoo hurdaya kadibna la burburiyey waxaana ay sheegayaan in sharciga u haystaan dhulkaasi laga boobayo oo ay ku eedeeyeen dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
markaan ku soo dhowaada xubinta caafimaadka oo aalaaba aad ku dhagaysataan barnaamijkeena xalqada boqolaad ayaa idinku soo maqan doctor qorax cabdulqaadir oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa noo soo jeedinaya ee dhegaysaboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor caawa xubinta caafimaadka waa xubintii boqolaad ahna tii ugu dambaysay ee wareegga labaad waxaad nooga warantaa cudurka loo yaqaano hyberthyroidism calaamadihiisa waxyaabaha lagu baaro iyo talooyin bismi illaahi raxmaan raxiim hyberthyroidism sida magaca ka muuqato hyber waa wax xadkiisii dhaafay thyroidism macnaheedu ay tahay ee dhaca hormoonadii laga soo daynayay qanjirka ku yaala luqunta ama meeshan qurqurka hoostiisa ah ama buuca waxay soomaali u taqaano oo sida baalleyd oo kale u samaysan oo dhinacna ay jatimidiga dhinac bidix ay tahay yaa wuxuu soo daayaa hormoono loo yaqaano t three iyo t four kuwa ayaga marka hadday yaraadaanna waan soo qaadana waxaa loo yaqaanaa hybo waa cudur hadday kordhaanna waxaa loo yaqaanaa caafimaad ahaan is a condition that occurs due to excessive production of thyroid hormone by thyroid gland waxyaalaha sababa marka haddii inta ugu caansan ka soo qaadano waxaa jiro gravis disease oo ah autoimmune disease ama difaaca jirka oo burburinaya qanjirka asaga ah waana midka ugu badan boqolkiiba konton ilaa sideetan oo ah hyperthyroidism cudurka asaga midka ugu badan waaye toxic thyroid adenoma way keentaa toxic multinodular goita way keentaa inflammation caabuq ku dhaca way keentaa oral consumption of excess daawadan loo qaato hyperthyroidism dil isku badiyo hayboda mid loo qaato dil isku badiyo way keentaa Eh, amio- some drugs eg amiodarone way keentaa postpartum thyroiditis ajirta naagaha waxaa jirta markay dhalaan oo kadib dumarka markay dhalaan kadib in lagu arko ayagana laakiin taa iyada daawo looba qaato ayada iska xaliso mata iidanka ilaahi stroma ovary waxaa la dhahaa iyadana way jirtaa way keentaa calaamadaha ugu caansan marka waxaa ka mid ah navanis qofkii oo neerfooso oo kacsan ee anxiety walaac increase perspiration dhididka oo aad u badan heat intolerance qofka u adkaysan waayo kulayl xataa haddii cimilada maanta qawowda asaga u gubanaya ee hyperactivity shaqadiisa oo iska badan palpitations wadna garaac hybridifications ama diarrhea musqushiisa oo badan enlargement of thyroid qanjirka oo weynaado weight loss miisaankiisoo dhuma exophthalmos especially graves disease duu jira waaye indhaha oo soo kuuskuusta ama bu'da oo bannaanka usoo baxdo oo indhaha qo aad moodo qofka in sudaal laga soo riixayo oo kaleeto waa calaamada ugu caansan lagu yaqaano markii go-aan laga gaarayo ama la rabo in wax lagu baaro wax lagu baaraa thyroid function test tsh baa ugu caansan oo la baaraa thyroid scan waa la saaraa thyroid stimulating antibody waa laga baaraa iyadana intaas ugu caansan daaweyntiisa oo pharmacotherapy ee oo daawo ishtaagtaa loo lahaayo waaye waxaa kaloo jirta radio iodine 131 iyadana waa la isticmaalaa waa la siiyaa qofka iyo thyroid surgery oo ah ectomy in lagu sameeyo ama la saaro qanjirka thyroidkaba complication wuu leeyahay oo mahadho wuu reeba haddaan la iska daaweynin oo loo yaqaano thyroid storm waa emergency condition taasoo keeni karto qofka inuu dhinto maadaama wadnaha ay daminayso dhacaanka hadduu ku bato wadnaha iyo khalkhal ku sameynaya arterial fibrillation arrhythmias wax badan uu keenaya kadibna qofka uu dhiman karaa preventionks waxaa ka mid ah in daawo aan laguu qorin inaad isticmaashid adoo ku dayanayo qof waa qalad waxaa kaloo ka mid ah cuntooyinka ay ku badan yihin iodinta zaa'idka ah in aydan iska ilaalisho intaasaan kusoo gagabaynaa darsigeenaga maanta waana xalaqada ugu dambeysay wejiga labaad assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
warbaahinta alfurqaan ayaad dhegaysanaysaan waxaa nagu soo maqan kulan wadatashi ah oo dhex maray wilaayada jubbada dhexe iyo beesha jareer weyne dad muslimiin ah oo banaanbax looga soo horjeeda yuhuudda ka dhigay waddanka koonfur afrika balse markaan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay laba xasuuqwaad u daran ay ka geysteen laba madraso oo ku wada yaala magaalada dirilbalax ee bartamaha marinka khaza madaalistan ayayna wasaaraddu sheegtay inay kale yihiin madrasada khadiija iyo sidoo kale madrasada axmed alkardi waxaana labada madraso ku hooyanayay oo gabaad ka dhiganayay dad barakacyaal ah waxayna intaa ku dartay wasaaradda in tirada guud ee dadka labadani xasuuq ku shahiiday ay yihiin in ka badan soddon iyo lix ruux halka ay dhaawacdana ku sheegtay in ka badan laba boqol oo ruux afayeen u hadlay maamulka isbitaalka caafimaadka ee shuhadaa ul aqsa waxa uu sheegay in tirada ugu badan ee dhaawacyada ee maanta isbitaalka la keenay ay yihiin kuwii kusoo waxyeeloobay xasuuqii ka dhacay madrasada khadiija oo ka mid ah madaalista ay xasuuqyada bahalnimada ah ka geysteen ciidamada yuhuudda laba qofood ayaa sidoo kale ku shahiiday kuwo kana waa ay ku dhaawacmeen duqeyn ka dhacday deegaanka bani sahiil ee bariga magaalada khaniunis dhaca waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeyn xoogan la bartilmaameysadeen guri ku yaala xerada albureej waxaana halkaasi ku shahiiday shan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale duqeymaha kala duwan ee tan iyo subaxnimadii hore maanta ka dhacayay qidaaca khaza waxaa ku shahiiday in ka badan afartan iyo lix ruux waxaa ku shahiiday in ka badan afartan iyo lix ruux oo dheyda ah war cusub way soo saartay wasaaraddu waxay sidoo kale ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan afar dhacdo xasuuq wuxuushdhimo ah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya afartan iyo kow ruux halkay ku dhaawacmeen boqol iyo saddex ruux oo kale waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan manaadiqda iyo deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sagaal kun laba boqol konton iyo sideed ruux halka ay dhaawacaduna marayaan ku dhowaad sagaashan kun shan boqol siddeetan iyo sagaal ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiia dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada yuhuuddana si arxandarra u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah dowladda elitariya oo waddankeeda ka burisay safiirka suudan iyo asmara dowladda eliteria ayaa sheegtay inay burisay sii hayaha safiirka dowladda suudaan u fadhiya magaalada asmara ee caasimada wadankaasi warbaahinta qatar oo soo xiganaysa ilaa wareedyo diblomaasi ah ayaa sheegtay in muddo toddobaatan laba saacadood loo qabtay inuu dalka eliteria uga baxo sii hayaha safiirka safaaradda suudaan ee caasimada asmara ninkan la erya ayaa lagu magacaabaa khaalid cabaas wuxuuna dowladda suudaan ugu magacaabnaa sii hayaha xilka safiirnimada ee safaaradda suudaan ay ku leedahay eliteria lama sheegin sababta rasmiga ah ee keentay in la eriyo safiirka suudaan ee eliteria manajer war rasmi ah oo kasoo baxay dowladaha eliteria ee suudaan oo ay kaga hadleen warkan soo baxaya ee sheegaya eryidda safiir khaalid cabaas dhowaana yahid markii abiy axmed lagu soo dhoweeyey magaaladu hadda ku shaqeeya jenaraal cabdifataax al burhaan madaxa golaha milatariga suudaan halkaasoo uu kulan kula qaatay burhaan kana wada hadleen colaada iyo xaalada gobolka dowladda xabashida ethoobiya ayaa mar kale qaaday tallaabo muujinaysa damaca foge ay ka leedahay biyaha dalka soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga ethoobiya ayaa dhistay koox khubaro milataria oo shaqadoodu ay tahay sidii ay u daraaseen lahaayeen arrimaha badda cas ee soomaaliya kuliyadda dagaalka iyo arrimaha difaaca badda cas ayay ethoobiya ka dhistay magaalada adis ababa jenaraal bulti disees oo madax u ah kuliyadda ayaa wakaaladda wararka ethoobiya u sheegay inay haystaan khubaro aqoon sare u leh oo shaqadoodu ay tahay daraasiinta difaaca badda waxa uu sheegay in dadka ethoobiya oo sii badanaya lagana yaaba in sanadka labada kun iyo soddonka ay gaaraan boqol iyo konton milyan oo qof laga maarmaanna ay tahay in dadkaasi loo helo badday ka kalluumaystaan kana dhistaan dekad ay wax kasoo degsadaan waxna ka dhoofistaan kuliyadda milatariga iyo difaaca badda ethoobiya ayaa markii ugu horreysay la howlgeliyey waxayna tababaro siinaysaa saraakiisha ciidamada badda iyo kuwa dejinta istaraatiijiyadda waxayna ku foogan yihiin arrimaha badda cas sidai ay baayisay wakaaladda wararka e n a khubarada xabashida waxay ku hadaaqeen inay daraasinayaan juqraafiyadda siyaasadeed ee mandiqada geeska afrika iyo waxay ugu yeedheen xasradaha ka taagan badda cas meydadka shan qof oo yuhuud ah oo laga helay marinka khaza ciidamada yuhuudda ayaa la sheegay inay soo saareen meydka shan ka mid ah lahaystayaasha yuhuudda ee lagu hayay marinka khaza dadkan ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen boqol iyo labaatanka qof ee yuhuudda ah oo muddooyinkii dambe ku jiray gacanta muqaawamada taliska milatariga sahaynada ayaa sheegay in meydadkan laga soo saaray goob ay ku aasnaayeen oo ku taala magaalada khanyonis ee koonfurta marinka khaza waxa uu intaa ku daray taliska milatariga gumaystaha yuhuudda inay aqoonsadeen meydadka dadkani dibna loogu celiyey dhulka maamulka yuhuudda ay xoogga ku haystaan kooxda muqaawamada ayaa horey u sheegtay in tiro la haystayaal lah ay ku dhinteen duqeymaha aan loo meeldayin ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayeen marinka khaza ra-iisul wasaaraha maamulka sahaynada yuhuudda benyamin netanyahu oo arbacadii khudbad u jeediyey koongareeska mareykanka ayaana sheegay in xukuumaddiisa ay si firfircooni leh uga howlan tahay sii diinta la haystayaasha ku harsan gacanta kooxda muqaawamada wararka caalamka dhegeystayaal caawa waa naga intaa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
hagaag salaadii jimcaha kadib shalay waxa ay dad badan isugu soo baxeen magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika dadka muslimiinta isku soo baxay oo aada u caraysan ayaa waxa ay si kulul kaga hadleen xasuuqa ka dhanka ah walaalaheena falastiin waxaana ay muslimiintu ugu baaqeen jihaadka dhana yuhuudda oo ah xalka keliya ee walaalaheena reer falastiin lagu garabgeli karayo waxa ay iska soo ururiyeen lacag loogu talagalay in la gaarsiiyo reer falastiin أقول تصفق بل أقول مدعوة إلى أن تكبر وتهلل للمجاهدين في غزة حتى ينصرهم الله الله أكبر الله أكبر قدم هذه الصورة المشرقة لجهاد المسلمين في غزة العزة اليوم غزة تبعث برسائل الى الامه على اننا جزء منكم ولكن قدرنا ان نحمل راس الحربه في الجهاد في سبيل الله نعم الجهاد النظيف الجهاد الذي يعبد الطريق للتحرير لتحرير قدسنا واقصانا ولذلك اخوانكم في غزه العزه سموا غزوتهم بطوفان الاقصى لماذا طوفان الاقصى لان الاقصى هو شقيق الكعبه المشرفه لان الاقصى عقيده الامه ليس عقيده الفلسطينيين ee la iska daawanahayo ayaan darri weeye calalxumo weeye waa li weeye nabigaa sii sheegay calayhi salaatu wasalaam ummadaha isugu kin yeedhan doona sida xeedhada laysugu yeedho kolkaasay idin cunayaan waxayna rasuul allah min qilatin yaa rasuul allah waan yarnahay miya maya waad farabadan tihiin bilyan iyo ka badan baad tihiin hutaanka hutaa'i sayl baad tihiin minam sal slam daad xor xumbo eber nothing wuu sii sheegay nabi sal alay slam waxa saa idiin galayna waxaa weeyaan alwahnu karaahiyat lmowt wa xubu dunyaa marka walaalayaal waxaan qaban karra waa maxay show them gaal ee south african ah yaa saa u taagan coomadii wata balastiin kuwa cadcad baan arkahayay oo qaqaawan oo balastiin ku haya at least way isku dayeen way tuseen adduunka waa dhallinyaray ahaayeen jaamacaday dhiganayeen bini aadamnimay dareemeen waxa meesha ka socdaadii waa genocide waa wax imtixaano wey waa ummad la halaagahayo la tirtirayo weeye والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين በመጀመሪያ አላህን ስብሓን ወተዓላ ማመስገን ወዳለሁ እንደዚ አይነት ስብስብን አላህ ስብሓን ወተዓላ ስላሳየን እንደዚሁም ከፓሌስቲንያን ወንድሞች ጎን ለመቆም በመሰብሰባችን አላህ ስብሓን ወተዓላን ማመስገን ወዳለሁ አልሐምዱሊላህ ረቢልዓለሚን بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم اليوم اليوم العيد الأسبوع اليوم يوم الفرحة ونحن وأنا أمثل الشعب الصومال في أنحاء العالم خاصة الجالية الصومالية في جنوب الإفريقيا وأنا أرحبكم في أهل فلسطين والعلماء في في هذا البرنامج نرحبكم محبة في القلب وأنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا التحية التحية أصلها ثابت وفرعها في السماء التحية أهل الإسلام والإيمان وتحية أهل الجنة ونحن نحب أهل فلسطين عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكوها لي مقع إيو مقع ميفا مسلم يوث one of the director آه، waxaan halkan آه، uga mahad celinayaa jaaliyadda soomaaliyeed dhammaanteed آه، ka soo qayb gashay آه، barnaamijkii maantay aan jimca barey mas jimca barey aan ku tukanayna halkan oo lagu dunayd garaynaya walaalahan falastiin آه، si guud iyo si gaara jaaliyadda dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa barnaamij u baahan in laga wada qayb qaato walaalahan reer falastiin آه، dhibaatada ay ku jiraan
إلهي بعيد العمى لدين عظيم markana jubbada dhexe kulan wadatashi ah ayaa waxa uu dhex maray qabiilka jareerweyne iyo wilaayada jubbada dhexe wuxuu qayb ka yahay kulamo wadatashi ah oo waaliga gobolkaasi uu la yeelanayo bulshada ku nool gobolka kulanka waxaa looga hadlay oo lagu gurfeeyey sida horumarinta deegaanka tacabka beeraha iyo gelilidda xarumo waxbarasho iyo waxyaabo kale waa kuwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka beesha jareerweyne oo soo dhoweeyey waxyaabihii kulanka looga hadlay alxamdu lilah uma alxamdu lilah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale awalan alla subxaana wa tacaala nicmooyin fara badan ayaana siiyey oo nicmadaasoo aan ku weyn oo macnaa nicmat lislaam waliimaan nicmat lamni walistiqraar alla subxaana wa tacaala nicmooyinka la siiyey ma ku koob karno wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha qaala allahu tacaala wamaa bikum min nicmatin fa min allah bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala markiinanta kubo wilaayatu jubbal wusdaa oo waaliga sheekh cali darwiish oo ankuwiinyo iyo makaatibtiisa iyo muxaafadada degmada jilib iyo maanta macnaha kulan oo wadatashi ah oo maynoosa booqadeena deegaanka annaga degegna haddiinu nahna beelweynta jareerweyne meel iyana nookase wabuga jiinshe maasha allah gogol macna iyo dhigni maanta oo martiqaad ah may isla qaadanaya macnaha jihaadka ka socda bariga afrika in macnaha la dardargeliyo beesha oo macnaa garab istaagto naf iyo maal ka bihiido iyo macnaha wal kasta oo ka bihiido maasha allah intaas isla qaadayna marka isla qaadanay waxbarashada macnaha sida macaahiidda macnaa in la xoojiyo ee madarasooyinka ee macnaha in la xoojiyo waxbarashada la kobciyo maasha allah bar qodobkaasna macnaha isla qaadani may kale isla qaadanay macnaha wax soo saarka beeraha dalaga macnaha in macnaha wax soo saarka in la horumariyo dalagii macnaha tacbashadii beeraha in la xoojiyo oo la maalgashado beerihii anaga inaan iska filanaano macnaha kabeel ahaan ama macnaha ka deegaan ahaan alxamdulilah taasna ka wada hadalni intaas iyo macnaha waxyaala badan iyo ka wada hadalni maasha allah waaligii iyo macnaha makaatibtis iyo maxaafadada degmada jilib aad iyo mahadsanyan gacmo furansa ku dhowaada waaliyow su dhowaa waaligeena faraxagay macnaha marsakoobkara haddeena suldaan cabdiraxmaan ali cabdeen ay macnaa waaligiiba iyo macnaha odayaashii iyo culimaauddiinkii iyo ganacsatadii iyo waxgaradkii beelaha jareerweyne dhan iyo ilokulaman dantii una lahayni wixii macnaha kulliya macnaa aan sheegani sifaylinin ajiibi sifaylinin sodhawaayi gacmo furan maasha allah kulun dheer kadib alxamdulilah kuwankii hadda gabogaboobi marka insha allahu tacaalaa dhammaan macnaha dadka muslimiinta dhammaan macnaa may leeyahay infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun si guud si gooni ahaanna beelaha jareerweyne meel kasta oo roogan ma indirdaarmee in jihaadkan naf iyo maal ka qayb qaadado insha allahu tacaala maysinka ogay in mujaahidiinta garabji la roogsado iyo macnaha haddii ilaahay dhoo isku ogne kitaabkii ilaahay macnaa la nusreeyo sunnadii rasuulka la noolayo la barado laka dhagamo la tatbiiqiyo intaasaas idin dardaarame wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaa waxaan siinayaa qaar ka mid ah odayaashii kasoo qayb galay shirka soo dhowow adeer cabdiwaaxid waxaad ka mid tahay dadkii shirka ka qayb galay bal adigana dareenkaa ka waran iyo shirka wilaayada la gashay alxamdulilah alshukrilah nimcadan ilaahayna siiye nimcad weyn waaye dadka berkiis waa ma haastaan alxamdulilah maalintan waxaa aad iyo aad uga faraxsannahay waaligayna jubbada dhexe iyo idaacadda andanuus dhammaantooda codsigii unu gudbisanay oo dhahnay waxaan rabnaa in waaliga la kulugno isbarano oo noo imaado deegaankayna imaado codsigiina alxamdulilah isagana waa naga aqbalay sidiiya maalintan nooga imaaday meeshii hadda maalintan ku kulugnay waa webiga webiga afkiisa tuulada sandarii jiimayaalka mooska bubaayga cimbaha saytuunka waaliga waa ku soo dhoweynay alxamdulilah hal shukri lilah codsigii unuka waxyaalaha codsanayna alxamdulilah ka walaaye ahaan waa naga aqbalay isagana macnaha in unukana jihaadka oo garab joogsano ummadda islaamka beesha jareer weyna waxaa leeyahay dadka oo macnaha oo afka hore oo caratuurka yihiin toobada soo ajiiba war walaayada imaada hoos imaada wax hadda maanta oo jirahay waa u jeediin waxay socdahay waa u jeediin waxbarashada xagga waxbarashada xaggeedna ardayda in wax la bara hooyooyinkii aabbayaashii dadkii beeralayda waa u jeediin wax walaayada ka codsanay waanu ansixiyeen farooyinkaa lanaga xerxeray maxaa la rabaa marka wax soo saarka beerihii sisintii galeeydii diirtii in la tacbo dad saas tacabka ku jeeda dadna waxaa leeyahay dhallinyartiina waxaa la rabaa in jihaadka ninba qorigiisa booshkiisa la qaato haddaba jihaadka aad iyo aada uga muuqanahay beesha jariir haddii nahay jihaadka in laga qayb qaato gaaladana ilaahay jebiyo waxaa ka mid ah sidoo kale odayaasha beesha jareerweyne suldaan qamso oo ka mid ah waxgaradka beesha jareerweyne shirka ayuu fadhi isagana suldaan ka warran shirkan waxyaabaha laga hadlayay iyo bal adiga ka warran bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad iska le shirkii maanta inta laka qabaday waboga jiinshe laka qabaday wilaayadiisa ku kulantii aad aan ka mahadnagaane wax kastana nin aan sahgelii inaan ma'adyaalka furno wilaayadii nin aan sahgeliidi may roogne waboga jiinshe waa roogne absadla'aanku roogne yaaka wax anjajahmani haayo wal kulina ilaahay ilaahay agtisa ninka fududayuno dalkan dalkan dal islaam way diin islaam al hukumoye diin islaam way diin dina nasaha way dagan way ka dagamoyne koya koya diin diin lamad gaanyot ka gawanen galan sin ka damayne amad mido sin damayne iyo asan sheekh sin damayne asan sheekh wal faroje ka jirmale dalog inta ka dama inta ka damay subka sakba laga mo shin kan ka hawa nabadan koya nabadan an may way diin tun koya galima sakba gaal wal mataraayo garwaagadan ambaan yoone dhirtan dhadiyoonu ku jirna gawoobo heta iri ma aragnoono anigu aan awadoon siidi maxamed shakuunda mayg hadalageyga farahba walna hadalo mahayba mahay sabab mana maadaama wobaga jiinshe wobaga afje fadhen ima boorba hosanka jiran moos bukeenigayna naarjinkayna qumba-ayna oo unagoo waaligayna ma insheegee may digniin siye qolada oo ilaayba kiiroonya ahmed madoobe oo beend insheeg oo qorogan dhiibi war hoyso ergeya uni siin roogna nan wal siin weelaw male toobad sheena war wacdi had fursada haystana toobad sheena war fuda nabadgelyada maanta wal kasta ma inaan dhigi korayna nabadgelyada maanta una yacni kala shirooyna aan un iyo walaayadayn iyo waaligaayn iyo iska dhex fadheen oo mushaaxoyn wabiga afya qababka un fadheen wallan qaadadaw male ee may walaasanaso toobad sheena kooya nan wal siin weelo male qorongan la siin gada haddii boosh ilkoyta booshka beesarkenga siiya nin yahow may walaasana kooya dhowteenaad hadhow may dhex doontana ma in weel waayo ma in weel intii landeerna war dhowteena soo gala toobada soo gala toobada soo gala toobada lasiin gabada nabadgelyo salaamu calaykum shirkan soo dhoweynta ama isbarashada ahay waaligayna jubbada dhexe kusoo dhowaada dhulka- dhulkiina gosha tuulooyinshi afka wobo kusoo dhowaada waaliyow kusoo dhowaaw si nabadgelyo kusoo dhowaaw degmada meelaas oona deegaankan kusoo dhowaaw jubbooyin jubbada dhexe adi hadda ilaahay kasheeni haddana mayninka ballan qaadi wixii codsi wadadayni sidii suldaanka horkiinka sheegi way codsigana ninka qaabili ununa siinka qaabilni farintii adasalaantii ninka dirtii shacabkii ku nool degmada jilib tuulooyinsha ku nool adasalaantii nin dirti inti kiin aragna ninka gaarsiya dhati waaliyow adana salaantii nin sidiran adan lagadoon iyoonay nabad waarta iyoonay meelaas adow jabi ayaan isku ognahay adowga jabi ugu dambayntii kulanka waxaa ka hadlay oo soo gebagabeeyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام اخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد السلام الله يا مهد اسكاله سبحانه وتعالى عليه انغو كلميي مكان كان قروح بدن ee aan fadhino allah ayaan uga mahadcelinaynaa nicmada iyo wanaagga khayrka badan ee ilaahay inugu manaystay waxaan leenahay alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay subxaana watacaala dee wuxuu ku mahadsan yahay nabadgelyada iyo amniga maanta aan jalsadeennan ku fadhino caafimaadka aan qabno neecawdan fiican ee quruxda badan ee maanta aan fadhino jalsadeennan waxay ka dhacaysaa saa dareemaysaanba ee tuuladan sandariya oo ay degaan beesha jareerweyne waxaan fadhinaa geeda camba ah hoosti meel qurux badan oo dooga oo aada u qurux badan oo indhaha u roon webiguna uuna ag maraayo hadda aad arkaysaan toban mitir wax ka yar yuu hadda webigu inoo jiraa ilaahay fadligii weye marka biyahan iyo nicmadan allihii nagu galladaystay iyo geedahan cambaha allah ayaan uga mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala meeshaan de ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku manaystay geedahan cambaha oo de geed miroodka faraha badan ee webiga jiinkiisa ku yaala waa fadli dheeraad ah oo ilaahay subxaana wa tacaala idin siiyey sidoo kale dalagga beeraha ka soo baxa ee dee tacabka gacmihiin aad ku kasbanaysaan waadna garanaysaan oo risiq la cuno waxa ugu khayr badan ugu wanaagsan uguna xalaal badan ka gacantaada aad ku kasbato beeshuna waxay caan ku tahay oo macruuf ku tahay dhulka inay tabcato oo dalaggaa kala soo baxdo geed miroodka ilaahi subxaana watacaala nasiibka ugu dara ay ku noolaadaan taana waa fadli dheeraad oo de ilaahay idinku manaysto ummad fara badan oo walaalihiina muslimiinoo soomaaliyeed aysan nasiib u helin iyo ilaahi subxaana watacaala nasiib idinkugu daray si khaasa marka waxaa laydinka rabaa inaad ilaahay ku shukrisaan oo biyahan iyo nicmadan isi saaran ilaahay aad uga mahad celisaano maanta intaan meesha fadhinay cadceed iyo kuleel iyo midnaba maanan dareemayn qabow yaan dareemaynaa indhaheennuna waxay arkayaan doog qurux badanoo aada u wanaagsan taana marka fadli dheeraad ah oo ilaahi subxaana wa tacaala dadkan deegaanka ku manaystay wada khaasatan beeshan waxaan marka insha allahu tacaala rabaa inaad ilaahi subxaana wa tacaala uga mahad celisaan ood ku shukrisaan si ilaahay subxaana wa tacaala nicmadan uu inoogu ziyaadiyo oo noo kordhiyo jazaakum allahu khayran bacda daalika beesha jazaahum allahu khayran odayaasha iyo culammada iyo akhyaarta ka socota oo dhan baan u mahad celinaynaa gogasha quruxda badan ee aad inoo dhigtaan ilaahay subxaana wa tacaala gogashiina iyo martiqaadkiinaba allah idinka aqbalo miisaanka xasanaadka allah idinkugu daro بعد ذلك كلي أنا جوشان وحنا أقول ترى قلنا أضياش باشا يسلطان علماء قريب كمدة هرا نسقص عرفنا فليه بدنا هرا نسقون لكن هذا جوشان وحنا أقول ترى قلنا بلوين تجريروين أنا أحترنا قولوا هذا أنفرسنا وأنا سبرنا ما أنت إلهي يا ناقدر الحمد لله جوش يا فلنا قولي قولي تجريروين فلنا مرتقاتي جوشان إذا كالها أنا وأنا برشاسا أنا خوغن من soomaaliduna hore waxay u tiri moogtahay nin socdo salaan ka filo nin fadhiyana sooriya ka fila hadda aniguna salaantaasaan idiin sinaa yaan kula soconaa sooriyadiina waa idinka helay jazaakum allahu khayr ilaahi adin barakeeyo isbarashadaa ka bacdina dee ujeedkeena waxaa kamid ahayd maadaama camal jihaad aan ku jirno dhulkeeniina in badan oo kamid ah cadow uu joogo duulaana oo saliibiyiintu ay hogaaminayaan iyo murtadiin isla socota ilaahay subxaana watacaalana dee maanta uu inoo soo saaray dhalinyaro mujaahidiin oo la halgamaysa oo cadowga la dagaalamaysa iyo beelo muslimiin oo garab taagan oo dee odayaashooda iyo nuqabadooda iyo hogaankooda ay hormuud u yihiin maadaama ay inoo soo baxeen sidaan isaga kaashan lahay marka jihaadka iyo halgankaas taladeenay ka mid tahay insha allahu tacaala beesha jaraarweynena hadda camalkan maanta kaalin weyn ayay kaga jiraan rag fara badan oo dhalinyaro ah iyo camalkan ku jiro saaxaadka jihaadka oo dhanba waa laga wada helaya meel walboo jabhaadka ciidamada muslimiinta ay joogaan oo furmaha dagaalka lagama weynaayo indhahaadu inay qabtaan beeshan dad ka dhashay ma ka weynaysid taana waa fadli ilaahi subxaana watacaala u baahan inaan ilaahay uga mahadcelino dhulkeenna weli waxaa jooga cadow dagaal ayaan ku jirnaa booqashadeenna waxaa kaloo inoo weheliya inaan xoojino waxbarashada beeshaan codsigiinnii iyo hadalladiinnana way ku jirtay waxbarashada inaan xoojino ummaduhu waxay ku hormaraan ilaahayna subxaana watacaala mustawo fiican uu ku gaarsiiyaa hadda iyagu say u dadaalaan wax u bartaan cilmi adduunyo iyo mid aakharaba kan sharcigan ugu owliyeysan oo waajib ku ah dadka muslimiinta inay bartaan culumta sharciga inaan caruurtanada ka dhisno madaarista qur-aanka aan badino goobaha ay ka furan yihiin wiilal iyo gabdhaba si islamid ah in wax loo baro biidni illahi tabaaraka watacaala macaahidda la furo la badiyo suulaadka magaalooyinka furan jilib hadda inagama foga magaalada jilib oo kale arday in loo diro goobo waxbarashaa macaahid waxaa jira iskuulaad aan lacagba laga qaadan oo ardayda si firi ah wax loo baro alanwaara ka mid a macaahidda noocaas oo kale dadka danta yarna inay geystaan kuwa awoodi kara inay wax iska bixiyaanna inay ka faa'iidaystaan iskuulaad kale ee fiyiga la iska bixiyo inay geystaan ilaahay subxaanahu watacaala maanta wuxuu inoogu nimceeyey magaaladan jirib in macadka sakhaawi xataa uu ka furayo qiraa'aadka qur-aanka ardaygu maanta inuu heli karo qur-aanka hadduu xifdiyo tobanka qira inuu baran kara inuu heli karo aadna waan ugu farxay maalin dhaweyta markaan booqday macadkii suldaan cabaas oo ardayda beeshaan ay ku jiraan cardiga ay samaynayeen luqadda carabi ay ku hadlayeen qur-aanka ay akhrinayeen xiwaarka dhex maraya culumta ay soo bandhigeen oo wax aada loogu farxa maasha allahu tabaaraka allahu ilaahi ha barakeeyo kuwaasoo kale iyo kuwo lamid oo kale inaan insha allahu tacaala soo saarno waa waxna looga baahanya insha allahu tacaala dadku waxyaalahay ku horumaraan waxaa ka mid a dhaqaalahooda inay kobciyaan wax soo saarka inaan ku dadaalo dhulkan waa dhul beereed hadda aan joogo ilaahay wuxuu ugu nimceeyey dhul beereed wey dhulka soomaaliduna waad garanaysaan dhulna waa dhoobey oo beeray ku fiican dhulna waa iska dooxo iyo meelo dow iyo dhul mataqaanaa qari oo xoolaha iyo in lagu dhaqdo ku fiican iyo meelahaas way iyo dhul hawd ahoo geela iyo ariga in lagu dhaqdo ku fiican dhulkii ilaahay wuxuu idin dejiyey marka nasiib idinkaga dhigay beeraha ku wacnaayo ku habboona marka maadaama dhul beereed aan deganahay waxaa laydinka rabaa beel ahaan marka insha allahu tacaala dadkii in lagu booriyo beerihii inay tabcadaanoo wax soo saartaanoo zaracaas ay abuurtaan ilaahayna ay subxaana watacaala u tala saartaan ilaahayna subxaana watacaala addoonku markuu taxaruk sameeyo dhaqdhaqaaq uu la yimaada niyadiisa waxa ku jira yuu ilaahi subxaana watacaala uga dhabaynaya oo malaha addoonku uu leeyahay yuu ilaahina subxaana watacaala uga dhabaynaya taa marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa annaguna kawilaayahan inaan idinku boorino dadku inay tabcadaan beerahood geedaha cambaha kuwa dhacayaa jira oo qalalay beddelkood in kuwa kale la beera in dee ummaddii mataqaanaaye geedahan waad garanaysaan waa hanti ma guurtaa cambaha maanta aan haysano ee ilaa muqdisho iyo hargeysa loo qaado waa intii yareedee aan isbarqabannoon ilaashanay intii marka maqaadirtii ama musiibadii xag rabbi ka timid ay ahayd roobabkii iyo fatahaadda ay baabiyeen annagu marka waxaana laga rabaa inaan beddelkooda abuurno oo insha allahu tacaala geedahan ay inoo noqdaan geedkan oo kale marka ninkii abuuroo ka dhintay xitaa waa sadaqa jaariye ah inta geedkan uu nool yahay oo mirahaas laga cunay shimbiro ha cuneen geedka mataqaanaaye bahallada ha cuneen bani aadamka ku noolaado sadaqa jaariye u tahay oo ilaahay ininkii insha allahu tacaala isagoo dhintay iyo ilaahay subxaana watacaala ajirkiisa u qoraya sadaqada marka inaan ka faa'iidaysano uu qof walba ku dadaalo inuu beero shan lix toban hadba intuu awoodi kara inaan beerno insha allahu tacaala beesha waxaan ka rabnaa marka ugaas cabdiraxmaan guri ugaas inaad u dhistaan ugaas waqti jareerweyne keliya hadha ugaas umahan dadka u imaanaya jareerweyne wax ka soo galaan oo dhanba gogol ay fariisan karaan laba ugaaskin loo dhiso ugaaska de waa in hanti loo sameeyo ugaas aan hanti lahayn qadna maamuli kara qadiyadda macadka macadka insha allah annaga xaggeena
إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag shariif shii axmed oo mar soo noqday madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada al-shabaab ay marayso halkii ugu awoodda badnayd waxa uu aad u dhaliilay dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh waxa uu sheegay in amniga dalka uu gacanta ka baxay dalkana ay ka socdaan dagaalo qabiil waxa uu sheegay in dalka ay soo gelayaan hub aad u fara badan oo sharci daro ah sidoo kalena aysan muuqan in doorasho qof iyo cod ah ay dhacdo halka uu sheegay in ay burbureen ciidamada dowladda federaalka oo aan maanta la heli karin hal guuto oo dagaalami karta
waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr nuqdo oo muhiim ah waxa ugu horeysa nuqdada amniga Ee, waxaan rabaa inaan ka bilaabo qaybta ee, dagaalada sokeeye oo soo naqnaqday oo meelo badan ka socda Ee, qabaa'ilka soomaaliya maanta in lagu mashquulo in laisdilo dhiig walaa la daadiyo hub laysu gato hanti badan lagu bixiyo iyadoo baahi daran dalka ay ka jirto waxay saameyn aan fiicnayn ku yeelanaysaa ee, dowladnimada Een, ee, mana muuqato ilaa hadda qorshe dowladeed oo ku waajahan ee, sidii loo jooji lahay waxaan rabaa inaan taas ku daro ee, beryihii dambe waxaa xoog u socday een, hub fara badan oo dalka soo gelaya oo meelo kala duwan ka soo gelaya wuxuu qayb ka yahay ee, arrimaha culayska ku ah ee, dowladnimada arrimaha ee, dhibka ku ah nabadda Ee, waxaad ogtihiin dadaal badanaa lasoo sameeyey in laga qaado soomaaliya cunaqabataynta in markiiba ay muuqato masiiliyad daro inaan la gudanaynin waajibkii ee, dowladda saaray inaan la gudanaynin oo hubkii oo gacanta u gelayo shacabkii oo qaar ka mida ay ku lug leedahay dowladdu oo ciidamada dowladdu ay gelbinayaan runtii waxay noqotay wax aad looga naxo dhakafaara ee muujinaya ee, meesha la joogo maanta ayadoo ay ka sii xun tahay iyadana ujeeddada laga lahay hubkaas ee, in la soo geliyo aan ognaa kulligooda inay la xiriireen ee, waxyaabo khaasa oo lagu gaarayo dana guracan oo aan u wanaagsanayn dalka marka ee, waxaan rabnaa halka inaan uga faa'iidaysto inaan uga faa'iidaysto madaxda dowladda inay u soo jeestaan wixii loo doortay waajibaadkii saaray oo ay ugu horeyso sugidda amniga sugidda amniga dhowr mushkila hortaagan mid waa al-shabaab midda labaadna waa qabaa'ilka isdilaya amniga waxaan ognahaa maanta aan joogno shabaab meesha ay joogeen waa kasii xoog badan yihin ummadda soomaaliyeed kalsoonida dhexdeeda tiilay waa dhaawacantay marka waxaa garan kartaa dal soo koraaya oo soo kabanaya oo intaasoo ciladood ay jiraan ana si dhaba aan loogu howlanayn in la xalliyo meesha uu gaari karo amniguna waa shayga ugu muhiimsan oo ummadu ay ka shaqayso marka waxaan rabaa ee, inaan ku darsado istaraagjarka ciidankoo la bedelo laftigiisu wuxuu muujinayaa in aan laga shaqaynayn ciidan inuu dhismaa laga shaqaynayo ee, awood gaara inay dad gaara gacantooda ku soo aruurto ciidanka milatariga maanta hal guutoo dagaalami karta inaysan ku jirin wax badan oo aanan rabin inaan meeshan ku sheegin dartooda ma raba inaan kusii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hogaamiyo waa khaldan tahay sida loo hadda dhisaa khaldan waan sheegaynaa shabaabna waa ka soo horjeeda Ee, waxaan rabaa inaan idhaahdo oon xasuusiyo madaxda dalkan jana- janaraalada soo xukumeen wakhti dheer oo ciidanka gacantooda uu ku jiray arrinta labaad waxa waaye ee, dalka ee, waxaa loo diyaarinaa sidaan wada ognahay atmis inay baxdo ama lasoo yareeyo ciidamadooda marka ee, maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay ciidanka dowladdu inuu gaaro eh, mustawa ay la wareegi karaan amniga marka ma joogaan waayo meeshaas waxaan wada ognahay burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo wakhtigay u baahan yihiin in la geliyo haddii marka lagu mashquulo eh, ciidankii istaraagjarkiisii si khaldan in loo bedelo iyadoo ujeedooyin gaara laga leeyahay in hubka dad gaara gacantooda uu galo in ciidamada hab aan isu dheelitirayn loo qoro taas waxay shaki gelinaysaa in lagu guulaysan karo amniga inaan sugno dowladnimadeenna waa jilcan tahay ma xoogaysanin weli waxaan rabaa inaan oga gudbo qodobka la yidhaha xuriyatul qowlka oo aan wada ognahay culayska ka jira runtii idinkuma ammaanayo laakiin aniga waxaan aaminsanahay meediyaha dowlad dhiska soomaaliya wuxuu ka yahay qaybta koowaad wiilka askariga ee qoraga wata ee dagaalamaya ee naftiisa ogolaaday iyo wariyaha warka tabinaya labaduba qanaadhiskan muhiima u yihiin waxayna u bareeraan khatar aan siyaasigu u bareerin haddii loo xira marka hadal uu yidhi dartiis ra'yi uu yidhi dartiis oo weliba markaa fiiriso wixii ama waa xaqiiqa ama xaqiiqa ay u dhow yihiin oo ay ku filanta in la yara warkaala maxaa aragtay la hubiyo waxa la sheegay run miya ma soo been hadalkaas wuxuu ii hogaaminayaa arrinta jaadka dalkan weligiis waa soo geli jira laakiin tuhmada taarlamaanta waxay tahay madax qayb ka ajaad inuu dalka soo galo wiiluhu intuu sheega waa intaas ani waxaan aaminsanahay arrintaas arrin muhiima waa arrin wariyaha ku egmahay annagoo dhanaa qabna
إلهي بعيد العمى لدين عظيم gabagabadiina baarlamaanka federaalka ayaa maanta mar kale yeeshay kulan uu buuq hareeyey bastooladana la iskula soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa eedeemo u jeediyey dowladda federaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaana sida caadada ah inta badan xildhibaanada hadalka ku kala jarayay gudoomiyahooda aada madoobe doodii ugu cusleed waxa ay dhex martay xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid ah baarlamaanka iyo aadan madoobe xildhibaanka ayaa gudoomiyaha ku eedeeyey in had iyo jeer uu furo kalfadhi aan kooramkiisa dhammayn balse waxaa hadalka ka joojiyey aadan madoobe iyadoona mar qura uu fadhigu isku bedelay fowdo iyo buuq baarlamaan aan kooramkiisu dhammayn maalinkii adigu aad rabtidna inaad tiraahid maxaa la yidhahdaa waa shaqaynaya maalinkii aad rabtidna inaad tiraahid ma shaqaynaayo wax shaqaynaayo maaha guddoomiyow waxaan kaa codsanaynaa inaadan nagu maamulin siyaasad inaan nagu maamulin wax dana kugu jira lama arko haddii intaas waxaan uga jeedaa guddoomiyo inaga jawaabaan qabaa waa mahadsan tahay adiga maadaama aadan ku qanacsanayn fadhigaba in maaragtay sharci la-aan ku furmay aad aaminsan tahay qodobkii dacwada waa sheegatay fadhiiso aniga waan kuu jawaabaya taas ajinta kale kuma furna sababtoo ah maba ku qanacsanid adiga in sharci lagu loo fadhiyo haddaa iga qancisa gudoomiye waa ogola waa fadhiisanaya qofka loo yeeray aniga waaye Ama- waa fadhiisanaya haddaa igu qancisa inay sharci Ah, tahay inaan raali.
baarlamaanku shaqeeyo aniga kuu jawaabaya marka raali ahaw sharcigaan ku doodaynaa maahayna fawdo maaha fadhiiso sharci waa aad u mahadsantaha sharciga reer aan ku doodne tay ula doodi igu qanci inuu baarlamaanku furayo Ah, bes fadhiiso walaalo Ay, fadhiiso adiga ah okay Eh, cabdisamed fadhiiso cabdisamed oo kuuma fasaxin Anaa waa- gudoomiye adiga Cabdisamed oo makaroofana fadhiiso.
kuu furan anigana makaroofana i furan cabdisamed fadhiiso heerootaadka cabdisamed fadhiiso adig haddii faya waa fadhiisanaysa cabdisamed aniga warka ma dhammaynin miyaad iga xogaysaa fadhiiso fadhiiso cabdisamed waad fadhiisanaysaa baan ku idhi ha fadhiiso cabdisamedow aniga warka ma dhammaystirin waa wadaa ma dhammaystirin waa wadaa war fadhiiso cabdisamedow haddii adiga fawdo ku soo talagashay adiga maaragtay kaama yeelayno doodiaan wadaa ma dhammaystirin hadalkiaan wadaa ha Ma- aan dhammaysta walaalayaal tee waay abdi abdi ah, fiiri fiiri od dhegayso Saas, raali haw fadhiiso
xildhibaan bashiir ameeriko isaguna ka mid ah baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku jirto xaalad liidnaan ah islamarkaana aysan noolaan karin shisheeye la-aantiisa waxa uu tilmaamay in mar uu tegay xerada xalana uu ku arkay madaxa sirdoonka ee itoobiya isagoo geeska kale iska casilay guddi uu baarlamaanku u xilsaaray soo celinta hubkii lagu furtay caabud waaq dadba waxay rabaan status quoga hadda aynu ku jirno xaaladaynu maanta ku jirno inaynu isliidda erkaynu ku jirno eena kamana kaba bixinba oo dowlada shisheeye leh oo cid walba leh waxaan xog idin ku siinaya maalin anuu ku dhex lugaynayaa xalane waxaan ku arkay xalane ninka ugu sarreeyay mukhaabaraadka etoobiya waan hore u arkaan markaan tali ahaa xalan u dhex wareega iska dhex lugayna keligiis dadaa daba socda maxaa keenaya marka inaynu sidan kusii jirno waxaa la rabaa inay amison meesha joogto unsom inay noo keento mashaariicda yaryaraydoo capacity building ahayd aanan ka dhammaanaynin in la yidhaahdo laguma aamini karo airbortkooda iyo dekedooda in aynu dhaqaaqi weyno in aynu corrupted noqono dowlad dhan oo la yidhaahdo d n a-ga soomaalida waxaad moodaa dee adduunka laga dhadhacsiiyey inay ku jirto d n a deenu inaynu nahay dad corrupted ah dad xun inaanay statkoska waxaasaa la rabaa in laynagu hayo inaynu qaadanno inaguna anigu waxaan aaminsanahay guddiga hadda uu- uu uu magacaabay guddoomiyuhu ma statement bay soo qaadayaan ma dad bay soo xirayaan ma hub bay soo celinayaan waxay igula habboontay aniga marka in loo daayo in la sugo Ah, jenaraal adigoo mahadsan labaane waqtiga waa kaa dhammaaday Bas waa intaas oo ku tobankaa dhammaynaya.
dagii waa dhammaysatay Waa ku Ah, intaas dhammaynaysa.
xaq u leedahay waa mahadsan tahay guddiga anigu waan ka mid ahay baarlamaanka laga dirana bal anigu horta marka hore ugu mahad celinaya guddoomiyaha xorashadii igu soo diray guddigaas laakiin maadaama aan guddi kale ku jiro oo guddiga xabsiyada ah kan waa ka cudur daaranaya guud ahaan caawo intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت وأنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم